deegaano ka tirsan gobolka togdheer oo u dhow xuduudda itoobiya ayaa laga soo sheegayaa in ay qalaleen baraagaha ay ka cabi jireen dadka iyo xoolaha gudoomiyaha gobolka togdheer maxamed cabdulaahi ibraahim oo toddobaadkan socdaal uu ugu kuurgalayo xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanada uu booqday ayaa sheegay inuu kusoo arkay xaaluf iyo biyo la-aan haweenka uurka leh ayaa lagula talinayaa in ay qaataan tallaalka cudurka covid nneteen-ka waxaa si gaar ah loola talinayaa haweenka la nool xanuunada ay ka midka yihiin sokorta neefta iyo dhiikarka iyo kuwa la midka ah wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya oo toddobaadkan war-saxaafadeed soo saartay ayaa sheegtay in hooyada uurka leh ee qabta cudurada aan kor kusoo sheegnay ay halis ugu jirto cudurka covid nneteen-ka maadaama laga yaabo marka uu cudurku ku dhaco in ay neefi qabato sidaa darteedna ay u baahan tahay in si gaar ah loola tacaalo xaaladeeda inta badan dalka waxa ay dadku ka cabanayaan biyo la-aan waxaa guray ceelal badan oo loo sababaynayo abaaraha iyo roobyarida ka jirta wadanka soomaaliya haddaba su-aasha ayaa ah soomaaliya ma biyo la-aan ayaa ka jirta mise aqoon la-aan dhanka biyaha ah ayaa jirta su-aalahan iyo kuwo kaleba waxaa ka jawaabaya khuburo kala duwan oo ku sugan gudaha dalka kuwaasoo iyagu ku takhasusay biyaha iyo arrimaha la xiriira iyo bay-ada guud ahaan dhegaystayaal intaa hainoo joogo barnaamijka maanta inta aynu mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgeliyo